بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية مسألة اللغات waxay ku saabsan tahay fi sifati lqusli qabowska sifadiisii ayay ku saabsan tahay iyo wa kayfiyatihi kayfiyat lqusli qabowska qaabkii oo loo qabaysanayo sifadii oo kayfiyadii loo qabaysanayo ayay ku saabsan tahay maxay tahay kayfideed kayfidiisii oo loo qabaysanayo ama sifada loo qabaysanayo maxay tahay lilqusli qabowskii ayaa u sugnaaday min aljina min aljanaabati min ajli aljanaaba loo qabaysanaayey kayfiyataani laba qaab iyo laba kayfiyadood iyo laba sifo lilqusli qabowskii ayaa u sugnaaday min aljanaabati janaabo darteeda loo qabaysanaayo min aljanaabati min ajli aljanaaba janaabo darteeda loo qabaysanayo kayfiyataani waa laba kayfiyadood kayfiyatu istixbaabin iyo wakayfiyatu ijzaa-in labadaasba kayfiyatu istixbaabin sunanimo kayfiyadeed iyo wa kayfiyatu ijzaa-in guditaankii ama kayfiyadii ugu gudaysay qofka qawoskii suno laakiin aan ahayn bimacnaa waajibkii way ku filan labadaasba number ten firi hoos raqam wakayfiyat ljizaa-i waxaa laga wadaa hiya alatii waa midii tashtamilu kulansanayso calaa maa yajibu faqat wixii waajiba bis kulansanayso wakayfiyat listixbaabi walkamalina hiya alatii waa midii tashtamilu kulansanayso cala lwaajibi walmasnuun waajib iyo masnuun kulansanayso la yihahdaa labadaasay qaybood ayaa la kala yihahda kayfiyat istixbaabi kayfiyat ljizaa ama kayfiyat listixbaabi matnihi soo laabo ama kayfiyat listixbaabi istixbaabku kayfiyadiisii sunanimada kayfiyadeeda fa hiya kayfiyadaas waxaa waay ayib ama kayfiyat listixbaabi istixbaabka kayfiyadiisi ama istixbaabka kayfiyadeeda fa hiya kayfiyadaas waxaa waaye an yaqsila waa inuu dhaqo qofkii qabaysanayay yadayhi labadiisii gacmood marka hore waa inuu dhaqo labadiisii gacmood waa labada gacmood indalitalaaqi waxaa laga wadaa alkafayn labada kaf alkafaan ee laga wadaa markii laska idalaaqo laakiin fil wudu iyo markii la yidhaahdo gacmaha dhanma laakiin haddii laska idalaaqo labada kaf ayaa la ku dhacaysa hadda marka labadii kaf waa meeshaani an yaqsila waa qofkii inuu dhaqo yadayhi labadiisii gacmood oo labadiisii kaf inuu dhaqo waay uma kadib yaqsila yaqsila inuu dhaqo farjahu farjigiisi inuu dhaqo waay oo istinjo inuu labadiisii gacmood marka hore u dhaqo kadib labadii gacmood markii uu dhaqayna inuu farjigii u dhaqo waay farjigiisu qof inuu dhaqo ama qofka qabaysanayo farjigiisu dhaqaya iyo wamaa wixii ay u dhaqayaa asaaba asiibay hu manka asiibay oo min aladaa qurun i wasafa wixii uu asaga asiibay oo gaaray jirkiisii uu gaaray ayuu dhaqayaa farjigiisiina waa dhaqayaa wixii gaaray biyihii iyo waxyaabahaasi oo qofka dhibsanayo nacayo oo jirkiisii ku dhegan oo saaranna gaaraynin iska dhaqo waay uma yatawada-u kadibna waa isaqaadanaya istixbaabka lagu jira samarnay isaqaadka waa sunno ma aha waajib uma kadib yatawada-a waa isaqaadanaya waduahu waysaqaadkiisii oo kale lisalaati u isaqaadanaya waysaqaadkii waduuahu ay ka waduuihi lisalaat wayse qaadkiisii oo kale salaad wayse qaadanayay inuu wayse qaato oo wayse kaamil ah ayaa laga wadaa wayse kaamil ayaa laga wadaa markii wixii isaga farjigiisa u dhaqo wixii asiibay oo wasaq ah u dhaqo inuu gacantiisii waxyaabaha carfinayo ku dhaqan waa fiican tahay saabuun iyo shaambo iyo waxyaaba sacoomo wixii la midka ah sidii waxyaabihii asaga dhigay shi- aska dhaqay wasaqii shiilkoodii urkoodii u baaba'o darteed nebiga alayh sala slam markii asinjooday kadib wuxuu sameeyey gacantiisii wuxuu ku qaraacay derbi soo maa sidaas hadda derbiga booskiisii waxaa istaagayaa saabuunkii waxii la midka ah uma yatawadan waa wayse qaadanaya wuduuhu wayse qaadkiisii oo kale lisalaati wayse qaadanayay oo kaamil ah uma kadib yaakudu ayaakuda uma kadib yaakuda an yaakuda waa inuu soo qaado biyadihi gacantiisii kusoo qaado maa-an biyo gacantiisii inuu kusoo qaado biyo waay labadiisii gacmood kusoo qaado biyo fayukhallila oo gelgeliyo bihi bilmaai maagii shacra ra'sihi madaxiisii tintiisu madaxa tintiisii inuu biyahaasi u gelgeliyo waay oo faraha oo iyo tintii oo dhex gelgeliyo u rugrogo ma dakalan asigoo gelinayo asaabicahu waay farahiisii fii usuuli shacri oo kale sidaas u keenay ma dakalan aaruu gelinayo asaga asaabicahu farahiisi fii usuuli shacri tinta usuulsheedii oo tinta meeshii ka soo baxday oo farxiisii gelgeliyo waay xataa yarwiya ilaa dhargiyo asaga bisharatahu basharata ra'si madaxii jirhkiisii ilaa uu dhargiisiyo waay oo kanoodsiiyo uma kadib yaxfuu waa shibaya calaa ra'sihi madaxiis dushiisii ayuu wuxuu ku shibaya talaata xafayaatin saddex shibitaan saddex qaatin ayuu madaxiisii u qaadaya ku shibaya waay uma kadib saddex markii hore madaxii waa quuya biya ku shugaya gacantiisii wax ku qaadqaada waa gelgelinayaa qofkii tin weyn leh waayo saasuu samaynayaa si meesha tinta ka soo baxday oo jirka ah madaxa ee u gaarto u gaaraan biyihii wa kadib markii saddex jara biyuu badan ku shugaya madixii oo dhan uma kadib yafiida an yafiida waa inuu shubo almaa biyihii calaa saa'iri jasadihi jirkiisi intii kale oo dhan inuu biyihii marka ku shubo taasuu samaynayaa idaa dhinaca midigta haddii ku bilaabana waa fiican tahay kadib dhinaca bida bidixda kadibna ku jijiyo لحديث عائشة الدليل رضي الله عنها المتفق عليه دوشي سيرس وافق البخاري ومسلم المتفق عليه مكي متفق عليه مكي لا دوس سلاح عن تبضن البخاري ومسلم متفق عليه البخاري ومسلم قفل لتر نوجرة أو البركات من ابن تيمية كتاب كيسي وغيره كتاب الوسع نيل الأو- نيل الأوطار الشوكاني في شرحه وغيره أخبار منتقى من حديث وآية idan sidaasi waay bukhaari muslim dadka cayisha isku waafaqeen taas sida lagu sheegay sifada nebiga calayh salatu salaam u qawaysan jiray taas maxay tahay marka waa kayfiyatul istihbaab waay wa amaa kayfiyatul ijzaa'i guditaankii uu gudidii kayfiyadeedii waay wa amaa kayfiyatul ijzaa'i an yacumma waa in inuu camimo qofkii kayfiyada ugu gudayso oo ku filan macnaha oo waajibna ah meeshii waajibka tan oo waajibka laga wadaa wa amaa kayfiyatu lijzaa'i ijzaadii oo kayfiyadii ijzaada oo kayfiyada ugu gudaysay qabooska oo ku filan waajibnimadii kuga dhacayso waxa waaye an yacumma waa inuu camimo qofkii badanahu jirkiisii bilmaa'i biyo ku camimo waay ibtidaa'an haal uu yahay mid ka bilaabayo maca niyati waay ibtidaaan bilaqaal uu yahay mid bilaabayo maca niyadkii niyaayda la socoto xeri qawas waa e waa cibaado cibaadana waxay u baahan tahay niyo niyada laba nooc bay dhaha aan dhahnay shalay soo marnay ah niyat ulcamal iyo niyat ulmacmuuli lahu waa loo baahan yahay ayda tan oo fuqaadanta badan ka hadlaan meeshaan oo kale maxaa waay camal waay ama tan kale yaa ka hadlaa culamaa tawxiid lixadiidi maymunata bint alxaarit radia allahu canha wadaca rasuululahi rasuulkala waa dejiyey sala allahu alayh wasalama wudua aljana waduu'a aljanaabati janaabadii biyo weysaheedii janaabadii biyaheedii oo lagu weysaysanaayo oo haddana lagu qabaysanayo marka dambe ayaa u dejiyey oo ayuu dejiyey nabiga alayh salatu salaam fa afraqa waa shubay calaa yadayhi labadiisii gacmood dushooda ku shubay faqad sara waa dhaqay humaa labadii gacmood u dhaqay maratayni laba jeer aw amase alaaa saddex jeer hal waajibkii waa laba iyo saddex anaa meesha sunadu aydan sidii wayso qaadkoo kale awl wayso qaadanaaba uma kadib damadumada waa luluqooday nebiga calayhi salaatu salaam wastanshaqa waa sandaartay waqasala wajha wejigiisu ayuu dhaqay iyo wadaraacihi labadiisi dhudhul uma kadib afaada almaa biyihii ayuu shabay shibay calaa ra'si madahiisu ku shibay maxaa dhiman markuu isqaas luguhi doma luguhiyaa dhiman uma kadibna qasala waa dhaqay nebiga calayhi salaatu wasalaam jasadahu jidhkiisa intii kala dhigay dhaqay wa kulligii faataytu waxaan ula imaaday hu nebiga bilmindiiri shukmaan shukmaan u keenay bay dhahay falam yurid nebiga ma doonin haa mindiilkii ma doonin oo ma qaadanin way falam yarud ma aha meeshaani yarud ma aha ma celinin ma aha falam yurid way ma doonin inuu qaato ma qaadanin way waa iska diiday waa iska dhaafay falam yurid nebiga ma doonine haa mindiilkaasi qaadashadiisii way u keentay way u keentay waa banaan tahay laakiin inuu hel maxaa loo keenaya mindil maxaa laga rabaa biyihii aa iska qalajinaya waa banaan tahay marka laakiin daa'iman ma aha waa laga fiican yahay daa'iman talefuun ka dhabana mar mar waa iska banaan tahay ayada waxay u keentay markii hore inuu banaan tahay ayay ogeyday oo nebiga alayhi salatu salaam inuu mar isticmaali jiray ay ka aragtay dad darteeda u keentay ay dhaheen markii dambe waa iska diiday idan marna waa banaan tahay marna waa iska dhaafay ay dhaheen laakiin mar walba aad qabaysanayso shukmaankaad in kugu dhiganaado taasi waa laga fiican yahay wa jacala nebigu wuxuu gudagalay yanfudu isagoo fardhinaayo almaa biyihi biyadayhi labadiisii gacmood siduu fardhinaayo ay tin weynuu lahaa tintaasi siduu fardhina gacmihiisi iyo meeshii jidkii kale gaartay biyihii waa iska qalajinaya sidaasi waay wa miluhu kan oo kale ayaa xadiidu ciisha ayaa ahaaday wa miluhu kan oo kale xadiidu ciisha ciisha xadiidkeeda ayuu ahaaday radia allahu canha wa fiihi waxaa ku sugnaa xadiidka ciisha uma kadib yukallilu waa gilgiliyey nebiga shacrahu tintiisii ayaa biyadayhi labadiisii gacmood ama biyadihi gacantiisu gilgiliyey xataa idaa danna markii uu yaqiiniyey annahu qad rawaa anahu nebiga qad rawaa inuu dhargiyey basharatahu basharata ra'siga tintii madahii basharadiisii inuu dhargiyey markii isagu uu yaqiiniyey afaada waa shubay calayhi madaxii dushiisa almaa abi ku shubay talaata maraatin saddex jeer uma qasala waa dhaqay saa'ira jasadihi jidhkiisi intiisii u kale intiisii kale walaa yajibu ma waajibayo cala almarati naanka dusheed markaantaasi asigoo adiladii loo sheegay waa kaas hadda didka maymuuna kuma jirin lua luga labadiisii lugood waa dhaqay kuma jirin ayb laakiin markii asaga qabaskiisii dhamaystay ee raaciyey ayaa ku qornayday riwaayaadka qaar tusinaysa xadiidkaasi tusinaysa afrikama ayb culamada qaar marka way way jamciyeen waxay dhahaan haddii wayseqaadku marka hore waa la taam yeelayaa markii dambena meesha qofka kuw ku qabaystay waxaa laga yaabaa inuu wasaq iyo waxyaabahaasi lugihiisii meelaha soo gaarin markaas in iska raaciyey ayaa dhici karta nebiga calayhi salaatu salaam ayay dhaheen markii hore waa wayseqaad kamil ayaa la yimaaday sida xadiidka aisha tusinayso tusinayo markii dambe kan ah maymuun waxaa lagu ximbaarayaa iyadana ay isaguna waxay dhaheen waxaa lagu ximbaarayaa inuu wasaqi waxyaabahaasi rashaashkii soo gaaray iskaga raaciyey labadii lugood labada xadiid sidaas ayaa loo jamcina log loogu camal falayaa ayay dhahaan culamada qaar ka mid a qaarna waxay leeyihiin waa waa banaan tahay labadaba in wayseqaadka dhammaan la kaamilo iyo in waysada kora wayse koraadka in la wayse qaato kadibna markii la qabaysto lasii raaciyo aydan waa banaan tahay labadaasi dambe lugaha saas lagu raaciyo saasna way dhaheen jamcagaasi waxay saas ayaa kuli jamcinayaan ayib waxa fiican laakiin in wayse qaato kadib meeshii asaga masquusa markay ka baxayo inuu labada lugood iska sii raaciyo walaa yajibu ma waajibayo cala almar'ati naafti dusheeda naqdu shacrihaa tinteeda inay furfurto fi lqasli ama fi lqusli qabayska dhexdiisa min aljanaabati janaabo darteeda ka qabaysanaysay ama u qabaysanaysay walaa yajibu waajib ma aha cala almar'ati naafti dusheed naqdu shacriha tinteeda inay furfurto waay tinta markii la dawaayo ama isku tidxaayo ama isku xirxiraayo ee dumarka inta badan samaynayaan ee markii marka qabaysanayso janaabo darteed u qabaysanayso inay furfurto oo tintii xirxirnayday oo furfurto waajibku ma aha laakiin waxaa laga rabaa inay biyi ay gaarsiiso si fiican ay gaars u gaarsiiso la rabo sidaas walaa yajibu cala almarati naqdu shacrihaa waajibku ma aha fi lgusli qabooskii dhacdiisii min aljanaabati janaabo darteed u qabaysanaysay wayalzamu waxaa laasim ku ah haana haweenaydii dalika kaasoo naqdiga laasimu ku yahay fi lgusli qabooskii dhacdiisii min alxaydi min ajli alxaydi u qabaysanaysa haddii laakiin xeyd u qabaysanayso ee xeed oo ka dhammaaday muujibaat lqusli waxaa ka mid ahayd inqidaaul xaydi soo ma markii marka xeedkii u dhammaadkiisii u dhammaaday oo qabaysanayso xeedkaas dartiis u qabaysanayso u dhammaaday go-ay waa tinteedii waa kala furfuraysaa waa kala furfuraysaa laasima ku tahay laakiin janaabada ma furfurayso waayo culamada waxay dhaheen sababtaas ay u furfurayso janaabada ee ufur aan u furfuraynin janaabada oo xeedkan u furfurayso waxaabay ay dhaheen hade waa janaabada mar walbo haddii waa la furfura la dhaho waxaa ka dhalanaya mashaqo waxaa laga yaabaa hadda inay qawaysato wax yar kadib haddana waxaa laga yaabaa inay janaabad qofkii ninkii u baahdo oo janaaba haddana ay gasho haddana haddana waa furaysa markii la yihahdo waa dhib haddana mar kale inay u baahdo dhici karta mar mar walbo inay madaheeda furfurto waxaa ku jiro dhib way shareecada islaamkana waxay soo jiiday sideeda ayadoo fudeed ah ee haddana waxaa waaya maraha qaar markii la dareemo culeyso haddana waxay keensanaysa keensanaysaa xikmadeeda ka mid tahay taysiir almashaqatu tajribu taysiir sidaa daraaddeed taas ayaa aan u furfurayn inay dhahay amaa min alxaydi dartiisi inay u furfurto xeedka bishiiba hal mar ay imaanaya marka waxaa rabaa markaasi si fiican madaheeda inay u dhaqto oo ee ugu dadaasho oo oo u gaadhsiiso oo u nadiifiso ayaa la rabaahe inay furfurto ayaa la rabaa ay dhaheen ayib culamada qaar waxay leeyihiin riwaayada ah oo xadiidka tusinayo xeedku in laga furfuraayo tinta la furfuraayo ku soo aroortay riwaayo shaad away waaba daciifay leh ma sugna riwaayada madaxaada fur dhahayso waa riwaaya ah daciifay lehen waa shaad ma sugna haddii marba shaad ay tahay idan janaabada iyo janaabo keyrkeeda xeedka lama kala qaadayo waa isku mid inay furtana waa u banaan tahay inaysan furina way u bannaan tahay labadaba ay leeyihiin waxaa ka mid ah dadkii shaadnimo ku xukumay culmo badan waxaa ka mid ah sheikh alalbani raxmatullahi calayhi ibn alqayim raxmatullahi calayhi ayaa ka mid ah riwaayadaasi shaad ku xukumay shadda biha cabdirazaaq asancaani ayaa la shaadoweyna cabdirazaaq ayaa la shaadowey riwaayadaasi waa shaad kayru maxfuudo waay lama qaadanayo culamada qaarna waxay leeyihiin waa sugan tahay culamo badan ayaa sugtay muxadidiina sidaa daraaddeed waa la jamcinaya sida lagu jamcinaayana sidii hadda waa lasoo sheegay waaymaha oo ah taasna waxaa ka dhalanaya mashaqo tanna mashaqo kama dhalanayso sidaa daraaddeeda ku jamciyeen culamada qaar ka mid ah culamada qaar ka mida sidaa sheegnay waaba daciifa ilen jawaayadaasi waa ma hayru maxfuuda ziyaadadaasi leh ziyaadada oo ah xeed hadday tahay waa furaysaa dhahayso waa ziyaada hayru taabita hayru maxfuuda waa shaada waxaa la shaadowey ay dhaheen cabdirasaaq yani thawriya kala shaadowey waaya idan waxaa daliil u ah lixadiidi ummi salamata radia allahu canha qaalat waxay dhahday qultu aniga waxaan dhahay bay leedahay yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow innii aniga imra'atun aan ahay haweeney ashuddu waan xirayaa dafra ra'si madaxay tintiisii ayaan xirxirayaa wa oo sida loo xirxirayo dabitaan la dhahayaan dumarka ay oo samaynayaan madax tintiisii la xirxiro meel gadaal furu keeno masasaas loo xirxiro marka naag tin badan aan ahaye tintayna waan xirxirayaa bay dhahay afa anquduhu ma burinaya ma furfurayaa liasli ligusli ljanaabati liajli gusli janaaba darteeda ma furfura waay qaarana wuxuu dhahay laa maya laa maya inamaa ankana maana yakfiiki waxa kugu filan an taxfiya inaad shubto calaa ra'siki madaxa dushiisii halaata xafayaatin saddex shibitaan oo saddex qaatimood way uma kadib tafiidina aada shibto calayki dushaada almaa biyihii oo fataturiina aada daahir qaadatid intaasa kugu filan intaasi ayaa kugu filan idan marka hadda kuma jirto soo maas kan ku jirto min alxaydi xeedhadiisii hadduu hadduu yahay qawaysta fur laakiin janaabahay hadday tahay maya rawaayada saas haysata kuma jirto sidaana saxaaba bay leeyihin culamada qaarkood oo maxdiin almasalatu athaalithatu marka qawas waa in lagu dadaalo waayo maxaa yeelay qawaska haddiisun ansaxin salaadiin ansaxadeeda khatara ku jirto sooma waa in lagu dadaalo waayo qofka ku dadaalo muslimka ah anaqus min aljanabati min alamaana ayuu kamid yahay amaanada ilaahay waajib yeelay oo doomihiisi dushood ka saaray inay gutaan laga rabo ayuu kamid yahay waa in lagu dadaalo almasalatu athaalithatu masalada sakada alaqsaalu qawasyaalo almustaxabatu la suneeyey qawas waxaan dhahnay mid waajiba noqonaya mar wuxuu noqonaya mustaxab marna mubaaxa waayo kii waajibkii waa kasoo baxay mi horaa marka intuu inuu sheego intii kale oo mustaxabka ahayd qaar ku mid ah dhammaan maaha laakiin qaar wuxuu inuu sheego تقدم waxaa soo hormaray bayaan اlaqsaali qawowsiyaalkii cadayntoodii alwaajibati oo waajibaysay wa ama alaqsaalu qawowsiyaalka almasnuunatu la suneeyey walmustaxabatu oo la istixbaabsaday fa hiya ayadaasi kow aliqtisaalu qawas waaye cinda kuli jimaacin waaye galmo kasto abteedi mar kasta qofku galmo uu sameeyo kadib inuu qawaysto waa sunno waajib maaha mar kasto inuuso qawaysto mid markasta uu doono inuu jamacu sameeyo inuu qoysto waa sunno waajib maaha laakiin waajibka markii isagu hooshiisa u dhamaysto oo salaad iyo meelahaasi xilligaasi la gaaro inuu qawaysto markaas waajib tahay waa soo marinkaas لحديث أبي رافع ayaa u tusina dليil أن النبي نبga صلى الله عليه وسلم كان wuxuu ahaa ذاta layلة hbeen habeenaha ka mida waay ذاta layلة habeen oo habeenaha ka mida nebigu wuxuu ahaa yaqtasilu mid qabaysanayo cinda haadihi tan agteeda iyo wa cinda haadihi tan agteeda waay maxaa labadaa saas dumarkiisa oo dhan ayaa hal habeen isku maray nabiga alay sala slam dumarkiisu oo dhan ayaa hal habeen u galmooday tana u tagay waa ka tagay taas u taga waa tagay taas u taga waa tagay dhamaan saas ku sameey mar kasta mar mid u tago kadib ha waa qabaysanaya marka mid kasta oo markii agteeda u u galmoodo kadibna waa qabaysanayay ayib waa marka in la sheego waa sharci wixii nabiga sameey alayh sala slam waa sharci wax la qarinaya waa soo ma waa in la sheego waa saasuu sameey marka cinda haadihi wa cinda haadihi saxa labadaa tan naagta markii u galmooday kadib waa qabaystay wa cinda haadihi tan markii u galmooday waa qabaystay dhammaantooda saasuu ku waday qaala wuxuu dhahay marka wiraafic faqultu ani waxaa dhahay wiraafic nabiga nabiga maxay isku yihiin wiraafic nabiga maxay isku yihiin mawlihiisa waayo faqultu waxaan dhahay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alaa tajcaluhu waaxidan hal maxaad uga dhigi weysay oo halba kugu filnaan lahaaye oo alaa tajcaluhu maxaad uga dhigi weysay ku qusliga qawaaska waaxidan hal kulligood markaad dhamaysato hal mar maa qawaystid qaalana wuxuu dhahay haadaa kan ayaa askaa u nadaafad badan wa atyabo dayfnimo badan wa atharo daahirnimo badan midda kale nab alay sala slam wuxuu dhahay fainahu anshatu lilcawd fainahu anshatu lilcawdi qawooska ayaa wuxuu nashaad gelinayaa noqoshada lagu laabanaayo oo laabashada galmada mar labaad lagu laabanaayo ee waa nashaad gelinaya u dhahay midda kale culamaau dhib adib dhibbi waxay sheegeen qofku markii uu janaabo gasho oo janaaboobo ama galmo uu sameeyo kadib waxaa haddii uu qawaysto awooddii jirkiisii ka baxday dhammaan iyo biyihiaasay soo celinayaan ilaahay fadligiisa ilahay xikmadiisa hadday janaabo gasho far ka qawaysto isla markii uu qawaysto janaabo qofka markii galayso jimaac gal galayo waxbaa jirkiis ka go-a soo ma jirkiisa wax ka go-aya markii uu qawaysto markii wixii ka go-ay jirkiisii waxa isla markii soo celinaya awooddii jirkii oo dhan ee qawaskaasa soo celinaya marka waa in loo degdego way marka haddii kale waxay dhaheen cudur baa laga qaada oo cudur badanna laga qaadaya waa jirtaa dacfi ku dhaca cudura laga qaada wax badana leeyihin ayib sidaa daraaddeed nabiga alay sala salaam waa sheegay haadaa askaa wa atyab wa athar dhowr faa-iiduu ku sheegay marka si kale laakiin waa iska banaan tahay lakiin sidaasa fiican dhammaantoodina hal qawas in u jamciya nabiga waa jirtaa soo ma adina kusoo oray sidaas dhammaan hal mar kulligood markii u galmooday hal mar lay dhammaantooda ku jimciin oo banaan tahay laba alquslu qabowskii waa liljumucati jumcada darteeda loo qabaysanaayo waay alquslu waa qabows oo liljumucati iyo liljumca labada qo lagu karaa liljumuca iyo liljumcati min yowmi jumuca iyo jumcati labada way jirta liljumucati jumcada darteeda loo qabaysto waaye kaas asana wuxuu ka mid yahay uu leeyahay sunno laakiin iskuma waafaqsana kaasoo lasuma arkaso waxaa soo marnay buu shujaac kusoo marnay macnihiisii inay saddex qol ku jirto ma waajib waay sunno waay tafsiir wasaq iyo waxyaabaha saqimi ee ay jiraan waa waajib haddaysan jirin waa sunno tafsiirkaasaa soo marnay jumhuurka laakin waxay leeyihin waa sunno muxadisiinta waa intooda badan waxay leeyihin waa waajib waayo dhammaanana waxay keensanayaan adila aad iyo aad u quracda marka waxu dhowday markii la fiisho waajibnimo alqusl qawas way midkii labaad liljumucati loo qabaysana liqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh wasalam idaa jaa axadukum axadkii markii uu yimaado aljumucata jumcada u yimaado falyaqtasil ha soo qabaysto markii u imaanayo markii imaado oo masjidka ku qabaysto maaha markii soo doonay inuu masjid masjid usoo baxo oo jumcada usoo aado uu rabo ha soo qabaysta laga wada idaa jaa axadukum markii imaanayo qofkiini aljumucata jumcada u imaanayo falyaqtasil ha soo qabaysto markii soo baxayo waayahay wahuwa qabooskan oo jumcada aakadul aqsaali qaboosyaalka midka u adag waay almustaxab oo la suneeyey kan uga adag way leey sunanimadiisi aad u adag tahay o leey ayo ayay ayay ahayd ayib culamada qaar waajib ay leeyihin saddex aliqtisaaru qabays waaye lilciidayni labada ciidood loo qabaysto labada ciidood loo qabaysto aysugan waa sunno waayo axaadiid nebiga ka sugan ma laha axaadiidta kusoo aroortay dhammaan waa daciif ciideynka in loo qabaysto axaadiidta kusoo aroortay dhammaan waa daciif culamada qaar waxay leeyihin marka tuqawii bacduhaa bacdan axaadiistaasi way suxuur qaarkeeda qaarkaa xoojinaysaa sidaa daraaddeeda xasanimo ay amaanayso idan waa sunno ay leeyihin sunno ay ay leeyihin qaarna waxay leeyihin axaadiistaasi kulligooda ma sugna can bacdi saxaaba waa ka sugantay inuu qabaysteen labada ciidood laakiin nebiga xadiidkan saxiix ma laha ay leeyihin maadaama laakiin ay tahay meel isugu imaanayo dadku isugu imaanayaan muslimiinta isugu imaanayaan nadaafad ahaan in loo soo qabaystana dhib ma laha ama laakiin min xaytu nusuus ahaan ee lama haayo waa daciif ay leeyihin waa daciif arbaca waxaa weel aliqtisaaru wa qawaso cinda alxiraami xarmashada agteeda la qabaysanayo bilcumrati cumro loo xarmanayo iyo walxaji bilxaji loo xarmanayo sunno ay fa inahu ina nabiya nabiga sala allahu alayh wasalam iqtasara waa qabaystay liicraamihi xarmashidiisii waay adili kusoo aroortay waa sunnokaas shan alquslu qaboos way min qasli lmayiti midka dhaqadiisii dartiisii loo qabaysanayo alquslu in la qabaysto min qasli lmayiti min ajli qasli lmayit miidka dhaqadiisii dartiis loo qabaysto qofkii miid u dhaqo inuu qabaysto waa sunno waajib maaha laakiin qofkii aan qabaysanina waxaa dushiisii ma aha dhimi inuu qabaystana waa u fiican tahay liqowli nebi hadalkiisa u daliila sala alay wasalam man qasala mayitan falyaqtasil amarkaani waa amru istixbaab way axaadiis oo amarka ka leexinaysa ayaa jirta soo arortay kale saariifuu leeyahay amar way bee maxaa sunu loo leeyahay hadhihin waxaa waye sahway asalka amarka inuu tusinayo waajibnimo waayo laakiin wujuubkiisii adili kala sarfisay wujuubkii ka sarfisay ixtibaab ayaa u sarfisay ayaa lahaaya kale idan waa sunno man qasala qofkii dhaqo mayitan qof dhintay fayaqtasil ha qabaysto kaasa kusoo aroraysa almasalatu araabicatu masalada afaraad alaxkaam axkaam ay ku saabsan tahay axkaamtaasoo almutaratibatu ka dharanayso calaamaa qof dushiisii wajaba calayhi alqaslu ku waajibay almasalatu araabica masalada afaraad alaxkaam axkaam ay ku saabsan tahay axkaamtaasoo almutaratibatu way ka ratibimayso oo ka dhalanayso calaa man qof dushiisii lagu leeyahay oo ama ka dhalan dushiisa ka dhalanayso wajaba alquslu qabooskaba ku waajibay calayhi asaga dushiisiiba qofkii dushiisii qaboos ku waajibay axkaam oo ka dul dhalanayso maadaama qaboos waajib ku noqday axkaam kale asaga dushiisii laga rabo qabooskii kuwaajibidii ku waajibay dartiisuga dhalatay hee ay ku saabsan tahay sidaa alaxkaamu axkaamta axkaamtaasoo almutaratibatu oo ka dhalanayso ka ratibimayso calaa dalika kaas dushiisii ka ratibimayso yumkinu ijmaaluhaa soo duduubkeeda waa suurtagalayaa fii maa kii dhexdiisa ya'tii imaan doono ayay kusoo ku suurtagala in lagu soo duduubo ijmaaliyo alaxkaamu axkaam axkaamta salmo taratiibatu ka dhalanayso calaa dalika arrinkaas dushiisa kee waaye calaa man wajaba calayhi lquslu yumkinu waxaa suurtagala ijmaaluhaa ijmaalu axkaami axkaamtaas in la ijmaaliyo lasoo duduubo fii maa kii dhexdiisi lagu soo ijmaaliyo ya'tii huwa maaga imaanaayo ayaa suurtagal ku tahay haye kow laa yajuuzu ma banaana lahu liman wajaba calayhi lquslu waay laa yajuuzu uma banaana lahu ay liman wajaba calayhi lquslu qofkii qawas ku waajibay almaqtu ku nagaasho fi lmasjidi masjidka dhexdiisi ku nagaado uma banaana ilaa caabiru sabiilin mid wado ku gudbaayo oo masjidka dhex maraayo oo ku gudbaayo mooyaane waay maxaa wadarina liqowlihi hadalkiisii tacaala saleeye walaa junuban mid janaabo qabana uma banaana ilaa caabiri sabiilin mooyaane salada in lagu dhawaado ilaa caabiri sabiilin wadakii ku gudbaaya mooyaane waay ee faidaa tawada'a markii soo weyse qaato la jaaza waxa u bannaan lahu liman wajaba calayhi lquslu almaksu nigaasho u bannaan tahay filmasjidi ku nigaado markii soo weyse qaato maxaa tusina lidubuuti dalika ka sugnaashidiisa darteeda fii jamaacatin jamaca dhexdeeda ku sugnaaday min asaxaaba ka mid ah calaa cahdi nabiyi nebiga zamankiisa sala allahu calayhi wala alihi wasalama kaasa tusinayso zamankii nebiga saxaaba ka mid ah ayaa masjidka ayaa iyadoo janaabo qabo ayaa dhacday inay ku nagaadeen laakiin way soo weyso qaadan jireen nebigana arrinkaasi waa joogo xilligiisii ayib waxaa sida ka qarsoomay dabcana ma aha oo ficlan waxaa sida ka qarsoon ma aha intaasi waa ogaa nebiga ay leeyihiin sidaa daraaddeeda nebiga waa u fasaxay haddii saasay tahay marka waa lagu xambaaraya e inay soo weyso qaadan jireen saas ugu nigaanay ama weyse qaad la-aanka ugu nigaan karo ayuu leeyahay waaya laakiin taasi naftarkeed nas looma haayo uma banaana inuu ku nagaado daliilkeeda saas uma xoog badno waa u banaan tahay qofka inuu masjidka ku nagaado laakiin waa fiican inuu soo weyso qaato masjidkii u hadduu ha inuu soo qabaysto inuu helaayo haddii helaayaba ayib iyo waliana alwuduua weyse qaadkii yukafifu waa cilo labaad ayuu keenay iyo waliana alwuduua weyseqaadka yukafifu huwa inuu fududaynaayo alxadata weyseqaadka muxuu fududaynayaa xadadkii waayo iyo wlwudu wayseqaadka axadu طahuurayni labadii bas wax daahirinaya midkoodii way soo maa sidaas way daharadis laakiin taasi maxay tahay daharatun aswar wa sidaasi daraaddeeda qofka janaabada qabo oo leeyahay inuu masjidka ku nigaada maaha ilaa haddii soo wayse qaato mooyaane wayse qaadkaasi caaweynayaa sidaas laakin waa banaan tahay salaadaas laakiin sida akmalka ah waxa fiican qofku mar kasta oo janaabo ku dhacdo inuu u degdego si isaga saari laha soo ma sidaas wa labo laa yajuusu uma banaana lahu liman wajaba calayhi alquslu qofkii dushiisa qawasi ku waajibay masxu lmusxafi musxaf taabashadiisiina uma banaana maxaa u daliila liqowli ilaahi hadalkiisii tacaala saleeya laa yamasuhu ma taabanaayo qur-aankii ila almutahharuuna kuwii la tahiray mooyaane laakiin si rajaxsan aayadani daliil uma aha musxafka taabashadiisii inaan banaanayn waa lasu khilaafsan yahay sida damiirkaasi meeshii loo celinaya lasu khilaafsan yahay inuu qur-aankii in looxul maxfuudka yahay waraajixu kalowxul maxfuudka lala wada tanayda iyo wa qawlii nabiga hadalkiisa u daliya sal ly slam laa yamasu lmusxafa ilaa daahirun kana ku cad laakiin waayo waana qowljumhuur hadda kood maa kasoo hadalnay laa yamasu ma taabanayo almusxafu musxafkii ma taabanayo qof janaab ma taabanayo ilaa daahirun mooyaane daahiruna najaaso lagama wado muslimka waxaa laga wadaa tahaaradii in laga sheego qur-aanku lagu sheegay oo inuu daahir qaato liyudahirakum bihi iyo wixii la midka ah ayaa laga wadaa mooyaane dahaaradii najaas waaye saas darteeda ayaa laga wadaa isdaahiriyo oo qofka muslimka najaasa lagama wado ina almuslima laa yanjusu ina almumina laa yanjusu waa soo aroortay laakiin kan waxaa laga wadaa dahaaradii oo kubraa iyo suqraa labadaasi hadahay qaato laga wadaa jumhuur culamaa saddex laa yajuusu ma banaana lahu liman wajaba calayhi lquslu qira'atu lqur'aani ma banaana qur-aan inuu akriyo falaa yaqra'u ma akrinaayo aljunuba kii janaabada qabay shay-an shay ma akrinaayo shay-an maama nakira fiid siyaaka nafdi maadaatu fiid وهما إليه فلا يقرأ ماخرين الجنوب كي جناول قوي الشيء وحون هتا أو من القرآن قرآن شميلا حتى يغطى تنسل إلى أسر وقوي استواي وما تسلنا لحديث علي الدليل رضي الله عنه قال إنه علي بن أبي طالب كان أبوه النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعه mid aanu diidaynin gur nebiga min qira'ati alqur'aani qur'aan akhrisantiisa uma diidaynin shay-un shay ilaa janaaba mooyaane waay ilaa janaaba mooyaane wax kale u diidaya qur'aan inu aqriyo ma bujirin bu waay laakiin hadiidkan waa lasu khilaafsan yahay hadiidkani waa lasu khilaafsan yahay culmo badan ka mid ah culmo badan muxadisiinta ka mid ah hadiidka saxiixisay alimaamu tirmidi ayaa ka mid ah xasaniyey taxsiiniyey xaakim ayaa saxiix yeelay xaafid ibn xajar ayaa tasaxiix yeelay oo soo nagliyey inuu ibnu sakan saxiix yeelay cabdulxakim alfilishbili ishbili ayaa saxiix yeelay abbaqawi saxiix yeelay intaas dhamaantaas waa tilmaamayaan laakiin muxadisiinta intooda kale xadiidkan daciif u leeyahin suqna waaba daciif idan axaadiistii waxaa tusinaya kaana rasul sal yadkuru llah fi kulli axyaani xadiidka caisha waxay lamidka adilladaasa tusinaysa waa u banaantay qur-aanka inuu aqriyo qofka janaabada qabo kor haddii ka aqrinaya waa u banaanta ay leeyihiin laakiin mar walba waxa fiican qofka muslimka inuu daarad u degdego waa laga rabaa suuradii akmal ama sifadii akmal ah kaamil ku sifaysan yahay inuu ilaahay qur-aankiisii u aqriyo waa wax loo loo baahan yahay waay ayb iyo waliana fii mancihi waa kaas iyo waliana fii mancihi manci man mankaasi ama qofkii janaabooday u dididiisii min aqra'ati way iyo waliana fii mancihi manci man wajaba calayhi lguslu qofkii dushiisa ku waajibay qaboos reebidiisii darteeda ku sugan min alqira'ati laga reebo xadsan ayaa ku sugan doorin lahu asaga lagu boorinayo calalmubaadarati u degdegin oo ilal iqtisaari u degdego inuu qur-aan akrinaysahe ismarkii hee daahir qaado inuu dhaho waa lagu boorinayaa taasna masaxu inagu jirto waayo iyo waisaarat lmaanici waayo kii diidaayay zuulintiisii lahu asaga u diidayay min alqiraati way qiraada wixii u diidaya in iska zuuliyo u degdego taasaa ku sugan lagu booriyo waayo wayaxrumu calayhi ninkaas dushiisa waxaa xaaraamku ah ka ah ayda noqosha arbaca asala salaad ayaa xaaraamka ah nin qof janaabo ku dhacday inuu salaad dukudo waa ka xaaraamsan shan watawaafu bilbeyti waa ka xaaraamsan tahay kamaa sabaqa sida soo hormartay kamaa sidii sabaqa huwa maana soo hormaray fi bayaan dalika kaas kamaa sidii sabaqa bayaanu dalika kaas cadayntiisu soo hormartay cinda alkalaami ka hadalkii afkiisii calaa mas'alati maa yajibu lahu lwudu min baabi alkhaamisna u soo hormartay waayo albaab athaamina fi tayammumi allah subhana